bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhawaada warka doornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheegi doontaan weybaa ku mid ahaa beelogo ay ka dagaalameen degmada walaweenya weybaa ilaa kuwaramahayanta iyo deereen heliisya dowladda soomaaliya shaacide meelo iyo ensam waa weyba yagu hadalay bandowga laakaroogi magaalada muqdisho xilada amiinka qoranka haw yalo ku dareemahay qiimo raashinka dhakagadow degmada buulaburde ee hiraanga kiisas cusub oo korona oo laku heli ama laku xaqiijiyo guda muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka galmudug iyo weyba uusa sheegay intii iyo bilaaw doonaan reedan heliisyawa akhbaaraadka banaanka weybanka weyna maraykanka oo koransii kahi kiisaska dadkan dhamadaha ee cudurka corona isaas oo kale boris johnson iyo weyba laaku saaray isbitaal usa jeefe
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuji warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal isniin uu taarigdanaya ka eedanta tum isadiida bilo afaraad abriil sanadka lamada kun labaatanka hana soo bahayana qodobadii warka doornamo dhugunsidayaala ka dhawaada yoogii oo fisanga guddi heer qaran ee yamweyba maalmo oganba ka mashquulsanaayana damyowka dagaalka ama dagaal beeleedyada ka dhex mari degmada walaweyn la maleeshi beeleeda weybana sheeganaanti heliis nabadeeda iyo shaldhikan dhiniyadii diriirtaan colaadan dhexayte guddigan oona iska jaara guddoomiga maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabkooda ee soomaaliya xafiiska heer ilaalinta qaranka ee isaas oo kale xubno ku dareera hay-adda dembe baarista soomaaliya wasiiro ku dareer maamul goboleedka koonfur galbeed iyo guddoonka kore ee maamulka gobolka shabeellada hoose weybaniyo sheegan antiyo ka guuleysadeen nabadda reeda angeliisyawe oo la dhahdhikow lamada maleeshi beeleeda iyo sidii reedlahanka naga lahay xasiloonadii degmada walawenga kureed tallaabooyin muhiima ooyo qaadintan i toddobaadkii bilan abriil markiiyo bilaabeen shaqada nabadeynta degmada weybayo sheegan inti tallaabadan anka horeeyo qaadeen dhammaan lamadii maleeshi beeleed ee colaadan dhexayde bayaankan yaa laka sheegay inti guddiga iyo xaqiijin dhimashada labaati afar qof oo laga dili dagaalka ama dagaal beeleedyada kudhii degmada walaweyn sagaal kumid ee iyo ka dhamaden dagaal toose meelo tum ishan kalena iyo lamada dhina oo olaado ku dhexeeyay iyo iskuka aargoosadayana guddigii xaqiijinti dadka aargoosigaanka dhammadii waa landilis arxandore oo ku basana muslimnimada weyba kaloo sheegan anti xadgudubyada ku dhanka hay-aadanaha iyo waa ku dhexeeyan guudo degmada walawenga weybana iyo sheegana anti dhiyana walyaabo ku basan dhinaga xad bini-aadanimada oyo ku midayin kufsiga dhaaxanti i baraka waa la barakaciyo dadka ka nool meelasa saasoo kale jidgooyaal sharci dare oo iyo maleeshiyaadka dagaalameen dhekadan gudo magaalada balse guddigiyo sheegan antiyo dhammaantiyo kuwada guuleysadana warbixintana kubadii guddigan la xil saari nabadeeyowka beelo ka dagaalamay walaweenya eedeen weybayo amayo eedayananti dagaalka sokeeye ee walaweynyo huryanga xildhibaanay mas-uuliyiin ku tirsan maamul waa maamulka goboleedka hirshabeelle iyo koonfur galbeed saasoo kaleba eedeen la jeediyay maamulka magaalada walaweynga oyoona la sheegayntiyo colaada kusii huriyeen degmada guddigiiyo weybayoonka dambeyntii sheegananti laha gabagabeeye ama lahawadi guddoomiyagii degmada walaweyn maxamed siido cabdiraxmaan saas oo kalena laka sameeyey shaqo joojina weybana ciidanka biliiska soomaaliya anwadeena dhinaga baaritaana lahankubaara geefka mase eedeynta laaka eedaye dowladda soomaaliya xalaya weyba ayee ka dhawaaqday intii laku bilaabo tum ishanta bilo abriil magaalada muqdisho xiliyada hamiinka la geliyo bandow ku bilaawdaasa lamada saa hamiinama waana ka egda tumiikowka saa hiraabnama haabahaato yo on sameyi doogna amayo waa saameyi doonaan bandowga goobo ahaan kumide taliyaga ciidanka biliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xajaar iyo sheegay inta isdhallinyara iyo faafooka cudurka corona tallaabadaasan qaadan balse iye aan saamey doogna dukaamada raashinka waa enjegan lakagadow i xarumo caafimaadka sida farwaa farmashiyaadka isbitaalada dadka muqdisho ka nool ayaan ka baaqeen taliya xijaarantiyoon hogaansamaan amaradaa ku bahow dowladda ilaa amo ammaanka way baniyoon ka baaqan anti safayla aan la dhaqman shacabka way basaasoo kale dadka ka nool magaalada muqdisho welin ku hadalne sidiion aragayan bandowga xiliyada hamiinkii iyo dowladda federaalk soomaaliya ka roogday magaalada somalilan iyo xaqiijadikiisa cusub oo ku saabsan coronavirus wasiirka wasaaradda caafimaadka somalilan iyo sheegay anti inkubada waa waa ero kureed markii baaritaano laga sameeyay dad hore laguku shaki sida qof iyo laku helay ama kacadaatay cudurka corona dadka laku helay cudurkan lama weybwaa reer hargeysa koona way bandhaladay buurama sida wasiirka caafimaadku sashaaciye somalilan weybayo sheegan anti sida qof iyo xaaladii caafimaad iyo faylata islamarkaadna iyo la tacaalahayaan laamo caafimaadka kiisaska guud ee lagu heli somalilan iyo nagada shan qofa weybana hore somalilan ayay sheegtay intii lama kiis oo cusub lagu heli coronavirus dhino kalena wararka muqdishohan nagadaan ee wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda soomaaliya maxamed saciid cabdulaahi iyo warbaahinta weyba uusan sheegay anti kiisas cusub oo coronavirus lagu heli gudo muqdisho weyba usxaqajeenti afar qof laku heliyay cudurkaasa wasiirka iyo weyba usa bulshada soomaaliyeed aan ka baaqay intii u qaadan talooyinka iyo jeediya ayaana wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta tirada guud ee dadka usa saamay coronavirus iyo deeli guud ahaana gudo soomaaliya labaatan shan qofa lamana iyo iyin haano andhamadeen cudurkaas xaalna kufay lahaadee miro dhugun sidayaal warkaasiinku kooyahaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo madaweynagii hore waa ero ra-iisul wasaaraga dalka u k boris johnson iyo laa ku saaray isbitaalka kureed markii laku waayay xanuunka coronavirus balse markiiba waa eero markiiba laka sameeyay ama usaryadan kanagadi shaqadiisa sidiyo shaaciyeen war qoraal ee ah kubaya xafiiska ra-iisul wasaaraga johnson oo qonto ishan sano jar ee iyo weyba uusala jiifiyay isbitaalka yaala gudo magaalada london axadii weybana saas toban maalmood usa la jiifay cudurka corona muddo sada haming eh iyo la geliyay qeybta xaalado deg dega ee gudo isbitaalka taas oo yee sababta intii xaaladiisa caafimaad iyo ha kusii darta xogayaga arrimo banaanka iyo weybausa sheegaya intii ra-iisul wasaaraga ku caafimaado uusa sii roogo ama sii hayo shaqada weybana hadi laa ku waramahayo intii ra-iisul wasaaraga laa ku saaray isbitaalka waana xafiis jayreedanka nagade anka dambeyntiina dhugun sidayaala waa talyaaniga iyo weyba waa ero talyaanigii faransiiska iyo weybaa laha ku waramahayo intii dhimashada coronavirus iyo hoosandhiidi heerka dhimashada ee talyaanigii faransiisko ee lama kumide wadamada usisaduwiin aan saamay coronavirus iyo muuqadantiusa kusii yaraadahay dadkan dhamadahay udurkiisaas oo kale haanha ridahayoba hay-adda ilaaliyowka shacabka ee talyaaniga weybaya sheegday tiradanka yar ee dhimashada coronavirus tan itum i sagaalkii maarsa iyo deertay afar boqol sodo i kow qof iyo andhamadeen labaati afartii sail hadhaafi marka lambar bardhika li boqol tum i sagaala maalintii ku horeyda faransiiska weybaye wareeriyay antised boqol tum i shan iyo ka dhamadan isbitaalka maalintii ka dambeytay marka laba bardhika sida boqol afartii shan oo kusii horeytiyona halmaalan andhamadana madaxweynaha faransiiska macron iyo waybouse lakubada intii usu khudbadan jeedi shacabshii markii saddexaad geeka laakiin wayba la filahay intii carabka ka adkayo baahada lanqaba intii lasii dareersii bandowga caalamka inku badan waa boqol tomiyo afar kun qofa yaan dhamaday cudurka coronavirus meelo ku dhawaad afar boqol labaatan lama kunna iyo ha ku qabsadeen ama kufay lahaadeen sidalaa kuhigade xog iyo aruuriday jaamacad fadhisha eta guda maraykanka guud ahaan khiyaaray warkiisa kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasurunka ninkage inta warkanka lamid dareedna ku kulmaana saasi ammaanaadla